أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى بإذن الله تأتي وحدة تلوب bismi illaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu wacanuu wanaagsan dhammaantiin meel kastoo joogtaan iyo si kastoo maqalka idaacadda uu idinku soo gaaraya ku soo dhowaada faafreebka qodobbadan caawa barnaamijka ku soo qaadan doonna waxaa ka mid ah dowladda riddada ah ee jabuuti oo cabsi badan ka muujisay weerarro kaga yimaada dhanka maleeshiyaadka xuutiyiinta yemen xilli uu cirka isku sii shareerayo siyaasadaha cakiran ee gobolka barnaamijka ayaad si faahfaahsan ugu dhegaysan doontaan maxaa xilligan keenay walaaca jabuuti qodobbada kale waxaa ka mid ah kulan ballaaran oo wadatashi ah una dhexeeyey golaha odayaasha dhaqanka wilaayada shabeellada hoose iyo mas-uuliyiinta wilaayadaasi oo lagu soo gebagabeeyey deegaanka kuunyabarrow bayaan ka soo baxay kulankaasi iyo kelimaad muhiima oo laga jeediyey caawa inta badan faafreebka ayaan ku soo qaadan doonnaa sidoo kale barnaamijka waxaan ka marnaan doonin xubintii iyo hadalhaynta iyo xaladihii ugu dembeeyey ee filistiin maahir iyo suhayb ayaa faafreebka igala qaybgeli doona waxaadna si toosan uga dhegaysanaysaan dhammaan xarumaha andalus ee wilaayaadka dalka iyo barteenna life streamka oo dalka iyo dibaddiisaba aad naga maqli kartaan waa mar kale iyo faafreebka wararka شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام سيري واشرقي عزا وفخرا سيري قيد التراخي
waa hagaag dhegaystayaal mar kale ku soo dhowaada barnaamijka faafreebka wararka oo sida hordhiciisaba aad ku maqlayseen caawa aanu ku soo gudbin doonno qodobo kala duwan hase yeeshee barnaamijkeenna waxaannu ku daafuri doonnaa dowladda riddada ah ee jabuuti ayaa cabsi badan ka muujisay weeraro kaga yimaada dhanka maleeshiyaadka xuutiyiinta yemen xilli uu cirka isku sii shariirayo siyaasadaha cakiran ee ka jira gobolka wasiirka arrimaha dibadda jabuuti oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay inay ka baqanayaan weeraro kaga yimaada xuutiyiinta yemen sidoo kalena ay beegsadaan takadaha jabuuti mar uu arrimaha ka hadlayey waxa uu yidhi maraakiibta ay marayso baabilmanda baabilmanda waa dhulkeena weyaan dee wax kasta annaga wax kasta dibaddahan ka keennaa maciishadda dalka qaaliboo noqon taa cabsi baan balwal baan ka qabnaa annaga xuutiyiinta baaq hore baan u dirnay laakiin xuutiyiinta annaga iskuma fiicno lish annaga waxaan taageernahay sharciyadii waxaan taageernahay xukuumaddii la yaqaano weyaan laakiin raggana waan ka niri annaga waxbaha nagu tuurina annaga dhulkeena waxba nagama imanaye dee dadkan waxba ma maqlayaanba
يملأ الأكوان ذكرى يقرأ القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا يحمل الدين شعارا فعلى بالدين قدرا فحماه الله توفيقا وتسديدا وأجرا أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام
waa hagaag dhegaystayaal faafreebka wararka ayaana ku guda jirnaa markanna waxaad ku soo dhowaataan xubintii hadalhaynta warbaahinta maahir maxamed ayaa soo jeedinaya waad mahadsan tahay walaalka faysal mahad xubinteenna hadalhaynta warbaahinta iyo guud marka mareegaha islaamiga ah waxaan caawa ku bilaabaynaa barta alkatayb ay ku leedahay aaladda telegramka waxay barta gelinkii dambe ee maanta faafisay muuqaalka sagaalaad ee imtixano lagu soo bandhigayo dayactirka webiga jubba gaar ahaan wilaayada jubbada hoose waxaan markan soo qabanayaa barta barnaamijka faafreebka wararka uu ku leeyahay aaladda telegramka barta waxaa maanta lagu faafiyey xogta weerar ka miin ah oo ciidamada mujaahidiintu ay u dhigeen maleeshaad murtadiin ah oo ku socdaalayay duleedka deegaanka masegawaay ee wilaayada galgaduud waxaana weerarkaasi lagu dilay hal askari oo murtada halka laga soo qhaniimaystay qori iyo boosh uu watay waxaan markan soo qabanayaa mareegta soomaali memo oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixinno kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday balse waxaan ka soo qaadanaynaa hay-adda wanaag farista taalibaan oo gubtay qalab muusig oo gaaraya boqol iyo afartan iyo shan xabo hay-adda wanaag farista iyo xumaan reebista imaaradda islaamiga ah ee afghanistan ayaa bilowday in ay ururiso qalabka miyuusikada ee heesaha lagu tumo si bulshada looga badbaadiyo fuxshiga ay wadaan xumaan falayaasha gobolka waqooyi bari ee badakhashaan ayaa laga soo ururiyey ilaa afartan iyo shan oo qalabkaasi ah kuwaas oo deb la qabasiiyey toddobaadkii ina dhaafay sidaas si la mid ah waxaa gobolka sarbool laga soo aruuriyey ilaa boqol agabkaas ah oo iyagana la gubay waxaan markan soo qabanayaa mareegta wakaaladda wararka ee shahaada warbixino kala duwan ayay mareegtu daabacday balse waxaan ka soo qaadanaynaa dowladda hindiya ayaa qaaday tallaabo ay cunuqabataymo hor leh ku saarayso muslimiinta iyadoo maqaaxiyada muslimiinta laga soocay meheradaha kale si aan wax looga iibsan tallaabadani ayaa ka mid ah cadaadisyada la saarayo muslimiinta hindiya waxaan markan soo qabanayaa mareegta calamada oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday balse waxaan ka soo qaadanaynaa kooxo etoobiyaan ah oo qaxooti suudaaneysa dil iyo dhaawac u geystay ugu yaraan laba xubnood oo qaxooti ah una dhashay suudaan ayaa la xaqiijiyey inay dhinteen halka toban kalena dhaawacmeen kadib weerar ay kooxo hubaysan oo etoobiyaan ah ku qaadeen xero ku taal deegaanka awlala ee ka tirsan gobolka axmaarada ee dalka etoobiya goobjooge ka mid ah dadka qaxootiga ah ee ka soo qaxay xerada awlala oo qariyey magaciisa ayaa warbaahinta maxalliga ah ee suudaan u sheegay in koox burcad ah oo hubaysan oo loo yaqaan tuugada gobolka ay weerar ku qaadeen qaxootiga ku sugan xeradaasi kadibna ay rasaas xoogan ku fureen dadkii halkaas deegaanka ka dhiganayay ee ammaanka ka soo doonay wuxuu sheegay inay halkaasi ku dileen qaxooti suudaani ah een qof kale oo isagana ka mid ahaa dadkii goobta xerada ah deganaa ayuu sheegay in uu dhaawac culus soo gaaray kaasi oo keenay in uu mar dambe u geeriyoodo toban kale inay dhaawacmeen ayuu sheegay kuwaas oo qaarkood ay xaaladoodu liidato aad baad u mahadsan tahay maahir intaadan ka bixin xubinta maanta maxay ahayd hadalhayntii taalay baraha bulshada waad mahadsan tahay walaalka faysal mahad saacadihii lasoo dhaafay waxaa hadalhayn xoogan baraha bulshada ka dhaliyey weerarkii maamulka yuhuudda uu ku qaaday dekedda magaalada alxudeyda ee waddanka yemen xuutiyiinta waxay iyagana dhankooda weerareen dekedda magaalada iilaad ee dhulka gumaysiga ku jirta waxay sheegeen in weeraro waaweyn ay ku beegsan doonaan yuhuudda dagaalkuna uu ka gudbay qadkacas xubintii hadalhaynta warbaahinta iyo guudmarka mareegaha islaamigahna caawa waay naga inta aad ayuu u mahadsan yahay maahir maxamed ayuu kaasi ahaa markanna waxaad ku soo dhowaataan xubintii aan ku soo gudbin jirnay cudwaanka yahuudda iyo xaaladihii ugu dambeeyey ee filistiin suhayb ayaa inoo haya aad baad u mahadsan tahay walaalka faysal mahad haddii aan eegno wararkii ugu dambeeyey ee xaaladaha filistiin waxaan ku bilaabaynaa duqaymaha cadowtooyo ee yahuuddu ay ka geysanayaan qidaaca khaza xaafado kala duwan oo ka tirsan magaalada khaza ayay duqaymuhu ka dhaceen waxaana ka mid ah khan yunis oo dhacda koonfurta rafax iyo sidoo kale deegaano kale oo dhaca bartamaha iyo waqooyiga qidaaca khaza khasaare isugu jira dhimashadii dhaawac ayaa duqaymihii maanta ka dhashay wasaaradda caafimaadka magaalada khaza waxa ay sheegtay in tirada shuhadada afar iyo labaatankii saac ee lasoo dhaafay ay gaarayaan ilaa lixdan iyo afar ruux halka dhaawacyaduna ay yihiin ilaa boqol iyo shan kale tirada guud ee shuhadada ilaa toddobadii oktoobar waa soddon iyo siddeed kun sagaal boqol siddeetan iyo saddex ruux halka dhaawacyadu iyaguna ay gaarayaan ilaa siddeetan iyo sagaal kun toddoba boqol toddoba iyo labaatan ruux dabcan faysalow xaalado adag ayaa qidaaca laga soo sheegayaa maadaama muddo toban bilood ah ay dagaaladu socdaan maamulaha cisbitaalka kamaal cudwaan oo ku yaalla waqooyiga qidaaca khaza waxa uu sheegayaa in xaalad culus cisbitaalka ay ka jirto sidoo kalena bukaanada cisbitaalka jiifa ay ku dhex faafayaan fayrus waxa uu sheegay in qalabka qaliinada loo isticmaalo ayba cudurrada sii faafinayaan dabcanna xaaladda ka jirta cisbitaalka kamaal cudwaan ayaa mid la mid ah waxay ka jirtaa cisbitaallo badan oo ku yaalla koonfurta waqooyiga iyo sidoo kale bartamaha qidaaca khaza faysal haddii aan eegno wararkii ugu dambeeyey ee howlgallada muqaawamada filistiin saacadihii lasoo dhaafay cadowga siyaabo kala duwan ayay u beegsadeen mid ka mid ah howlgalladii ay fuliyeen waxa uu ka dhacay mukhayamka albariij ee dhaca bartamaha qidaaca khaza muqaawamada ayaa beegsaday diyaarad nooca loo yaqaano abaaja oo isticmaalayeen cadowga waxaana lagu beegsaday saaruuqa loo yaqaano sam sidoo kale taangiye kala duwan oo uu cadowgu leeyahay ayaa waxaa lagu beegsaday mandiqada xajirudiig ee dhacda bartamaha qidaaca khaza xubintii aan kusoo gudbin jirnay wararkii ugu dambeeyey ee xaaladaha filistiinna caawa halkaas ayaan ku hakinaynaa
للدين كبرى طوفان المآسي شق في الطوفان مجرى أسرج العزم جوادا صائلا يمنى ويسرى صاهلا يسكب لحن النصر في الأسماع سحرا صاهلا يسكب لحن النصر في الأسماع سحرا والعدا ترنو إليه تغتلي حقدا وقهرا
waa hagaaga dhegaystayaal markanna shabeellada hoose kulan ballaaran oo wadatashi ah ayaa lagu soo gebagabeeyey deegaanka kuuyanbarow wilaayada shabeellada hoose kulanka waxaa looga tashaday arrimo muhiima waxaana ugu dambayn laga soo saaray bayaan inta uu kulanka socday waxaa odayaasha dhaqanka iyo wilaayadu ay wax iska yidhaahdeen gumaadkii ay ciidamada kufaarta afrikaanta dhowaan ay ka geysteen magaalada buulamareer ee wilaayada shabeellada hoose ugu horeen waxaad iisoo gudbin doonnaa bayaankii ka soo baxay kulankaasi oo uu goobta ka akhriyey suldaan maxamed mayow abuukar afhayeenka golaha dhaqanka wilaayada shabeellada hoose bismi illaahi araxmaani araxiim alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wasalaatu wasalaam calaa rasuuli illaah wabacd ujeeddo kulan wadatashi iyo dowro taariikhdu markii ay ahayd toban bisho koowaad kun afar boqol afartan iyo lix waxaa kulan wadatashi ah isugu yimid wilaayada islaamiga ee shabeellaha hoose iyo nuqabada gobolka kulankaasi oo loogu daafuray dowro diini ah socotay muddo dhan shan maalmood dowrada kadib waxaa furmay wadatashi looga hadlayay arrimo muhiim ah waxaana ka soo baxay qodobadan hoos ku xusan kow waxaa la isla qaatay in la xoojiyo ku dhaqanka shareecada islaamka labo waxaa lagu ballamay in si buuxda loo garab istaago jihaadka ka socda bariga afrika naf iyo maal saddex golaha dhaqanka ee gobolka shabeellaha hoose waxay soo dhoweynayaan howlgallada ay wadaan xarakatu shabaabulmujaahidiin ee lagu naafeynayo cadowga allah afar waxaan ugu baaqaynaa dadka muslimiinta ee dega gobolka shabeellaha hoose inaysan ku kadshoomin dhagarta cadowgu u maleegayo shan waxaan dadweynaha faraynaa in la dardargeliyo barashada diinta islaamka lana badiyo furashada goobaha lagu baranayo lix waxaan ugu baaqaynaa khabaa'ilka dego gobolka shabeellaha hoose inay ku wada noolaadaan deris wanaag todobo waxaan ku baaqaynaa in la xoojiyo tacbashada beeraha iyo dhaqashada xoolaha si aan uga maaranno gacan hoorsi shisheeye sideed waxaan ku baaqaynaa inay dadka muslimiinta isu naxariistaan kuna walaaloobaan diinta allah sagaal waxaan faraynaa khabaa'ilka gobolka shabeellaha hoose dego inay ku dadaalaan dhaqanka suban shareecada islaamka na fartay toban waxaan si buuxda ugu soo horjeednaa wax kasta oo dhaqanka suban wax u dhimaayo kow iyo toban waxaan ka digaynaa kana soo horjeednaa dhulboobka iyo xaraashka dhulalka danta guud oo ay maamulada riddada ah wadaan dadka waxaan ugu baaqaynaa inay ka hortagaan laba-iyo toban waxaan ka tacsiyeynaynaa dadkii ay ku gowraceen gaalada uganda degmada buulomareer wabilaahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu markana waxaad maqli doontaan kelimad uu halkaa ka jeediyey sheekh faarax cali xuseen oo ka mid ah culimmada diinta islaamka إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إلهي بان مهاتسن سبحانه وتعالى ما هذا ودن أولا وآخرا اللهم نم علينا بنعمة الإسلام والإيمان والأمن والاستقرار تطبيق الشريعة الله النوافجيي إسلام كيا إيمانك الله النبذيريدا نسيي استقرار كان دينتنا أن حر النهي سهربنا الله وعابدينه تطبيق الشريعة مظلة مظلدي إسلامك لو حكومينا أن هوس جوجنه الله سن أمهاتنا هذه النعمة مركا إنا أنه كم هاد علينه إيه لسانا يو فعلا يو قلبا انتبه إلهنا أم هاد علينه وأن عرب كينا الله أم هاد علينه قلبنا أن أقوى شكر إنه كجعلانه عمل كان أن أوامرتي سأنفل إنه وسبحان دردار مينا إلهي سبحانه وتعالى إن لقبقه بفعل طاعات واجتناب النواهي إلهي إن أنو بغنه إن لن ما طاعات كيسة يا مأمورات كيسة أن كديرانه منهياتك يا محرماتك ونقر رابي سيدو كلا وحان دردار ميا شو دردار نفتي إذا نفتي إنما الاعتصام وذا الجر اللي قم مدوبه كلمة توحيد كاه واعتصموا بحبل الله جميعا iyo in wanaagga la ysfaro xumaanta la iska reebo taasoo ummaddan khayriyadeedu iyo badbaadadeeduba ay ku xiran tahayba falaaxa ummaddan baa ku xiran magaceedii inay iidu markaas ku rumowdo ku sifowdo ayaa ku xiran markaan ka hadalno inay ku xiran tahay ummaddan falaaxeeda iyo guusheeda iyo khayrkeedu allah wuxuu leeyahay waltakun minkum ummatun yadcuuna ila alkhayr ummad ha laydinka helo koox ugu yeero ummadda khayrka u sheega wayamuruuna bilmacruufi wayanhawna can ilmunkari wa ulaa'ika hum lmuflixuun keligood baa liibaanay kuwaas idan hada almabda alamru bilmacruuf wannahyu can ilmunkar waxaa ku dhisan adduunkaa ku dhisan ummaddani waxay maanta u baahan tahay id u celisa diinteedii caqiidadeedii saxda ahayd magacan ay xambaarsan yihiin ee muslimka islaamnimada iimaanka ah oo yan aqoonin waxa uu yahay xaqiiqadiisa in maanta la baray u baahan yihiin cidda la rabo inay bartana oo u ah hogaankana waa maanta raggana hor fadhiyo wey nuqabaa ayadda laydinku dul akrinayay oo shuruudaha alle uu la galay nuqabada waad arkayseen هذه الشروط hadii laga helo raggaas shuruuda jaزaheeda waa ku xiga lain aqamtum الصalaaةa وaataytum الزakaaةa iqaamaة الصalaaة maxay tahay waa inaad mujtamaca aad adigu mas-uulka ka tahay aad farta salaadii wey oo amaakintay ku dukan lahaayeen iyo ijtimaacoodii aad u diyaarisa al rabaa madaaristii ay ku baran lahaayeen xaqa loo diyaariyo macruufka la sheegaya waa kaas oo diinta in la baro wey marka haddii shuruuddaa la helo oo naqiibku bulshadu mas-uulka u yahay uu salaada u oogo oo shicaarkaa oogaan wa aataytum zakaa zakada aada bixisaan oo naqiibku uu zakada soo ururiyo oo uu cid walba ka soo qaado ay ku waajibtay wa aamantum birasuuli oo iimaanna ka horeeyo oo aad u gargaartaan rasuulka mabdi'iisi iyo diintiisii oo rag iyo maal aad ku taageertaan wa aqradtum اllaha qardan xasana waa zakadii waxaan ahayn waayo ina fi lmaali xaqan siwa zakaati oo muxuu yahay islaamkaas wax lagu difaaco ayaa loo baahan yahay infaaqii la bixinaya ka mid a howlahaasoo dhan baa marka mas-uuliyaddaas ilaahay waa shardi buu ka dhigay saaran hadday gutaan nuqabaduna alla uu ku abaadmarinaya wax weyn adduunye ma aha aslan diinta islaamku jazaha kama dhigto mansab iyo maal iyo adduunyo lianna waa waxaan alla u qiimaysan waxaas wax uguma fadhiyaan ilaahay marka waxaa lagu je- inta waxa lagu xiray wa aqrartum allaha qardan xasan la ukafiranna cankum sayi'aatikum waxaa laga yaaba in qof uu filayo in adduunyo loo sheego maya dembi lagaa asturaa kaaga fiican adduunyo o dhanba hal dembiyo lagaa asturo alla kaa asturo ayaa kaaga qiimo badan adduunka iyo waxa yaala haye maxaa ku xiga walaa udkhilannakum jannaatin tajrii min taxtiha alanhaar waxaa idin gelinayaa jannooyinkayga khayrka badan ee nicmada badan leh wax ilaahay bixiyo wixii ugu qiimo badnaabaa loogu loogu xiray jazaha la- looga dhigay nuqabada oo ah janno oo ah makfira dembi dhaaf cidda ka bixi weydana oo taa laga waayana waa loo hanjabay faman kafara minkum bacda dalika faqad dalla sawaa'a asabiil nimankii lala ballamay ee hadda aayaddu ka hadlaysay way ku dhaceen ballankaas fabima naqdihim miithaaqahum lacannaahum wajacalnaa quluubahum qaasiya taasaan ugu dhacaysa marka hadda annaga haddaan nimankaasoo kale aan noqonno oo inta dhegaha ka maqalna aan iska furaysanno dhegaha aan furaysanno ee waxba lagu dhaqmi waayo waxaa ka imaanaysa reer bani israa'iil ballantuu ilaahay la galay oo ay ka baxeen dhibka ka yimid oo ah in la lacnaday ilaahay u carooday u dhammaatay ilaahay waxaan weydiisanaynaa islaaxa ummatina inuu ilaahay ummadeenna hanu- hanuuniyo oo u celiyo diinteeda oo uu fahamsiiyo diintooda wax badan baa ka khaldan ummadda ilaahay baan u maryaynaa allaha hanuuniyaan leena ilaahayna hanaga qabto gaalo iyo cid- cidda ummadda fidnaynaysa ee dariiqa saxa ka leexinayso ilaahay hanaga qabtaan leena annagana waxaa weeye kuwa loo naxariisto jamaceennan allaha naga yeelo jamcan maxruuman ilaahay u naxariiso makfuuran ilaahay baana u mahadnaqaynaa mar walba ee hor iyo gadaal hada wabillahi towfiiq sala allahu calaa nabiyina maxamed
markanna waxaad maqli doontaan suldaan cabdulaahi maxamed abtidoon suldaanka beesha habargidir ee wilaayada shabeellada hoose qaboynida maraykaanka iyo kor usuqaadqaadka kibri qaawan fulinimo qayxan ceeb la qarin waayey khaladkii taraamow galay ee khaaradaha gaaray qorshe xumada john baiden iyo dunida qiicaysa qasa waxaa ka soconayay dhiigga qubanaya qarni guurka meeshaa ka dhacay shacabka qaylinaya qaramada madoobiya waxaa qarshe- waxaa qa- gaalo daba qoodan qorshahooda wallaahi islaam qoysnayow harine qaraxyada iyo duqaynta iyo dhammaan qiiqa dami waayey qarbiga iyo maraykaanka baa qiil u raadsaday maraakiibta quusiya hadday qalab u keeneene ummaddaa sidaa loo qarribay ee qarax u naafeeyey qowlaawihii ina salmaan qadar iyo sii siiba qandaraaska nimankaa watiya carabta qaarkeedba qowl kama yaraadiin ficilna uma qorsheeyaane falastiin sidii loo qabsaday qaxa ma yeelaane qaryo kama baxaan qurbana uma hijroodaane qandal iyo dhufays bay qoteen dirar ku qaabsoone qadartii ilaah keena bay qaanac ku yihiine qowlkooda waa yaa allaah qabarna wuu sugiye qayrkiis ninkii loo jarow qoysawaaxibi iyo soomaalida qorshaha lala rabo haddaan qodob ka sii sheego naatihii turkiyada qaawan iyo qooman cagajiida qadar iyo imaaraadka iyo qaa'in cumar geelle qorsho iyo dembay leeyihiin waana qaryaane kale qayminteennay wax badan qarash ku dhiibeeni qalbilaawa ruuxii iyo qaafil baan garane qoraal iyo caddayn baan hayaa qeexayo dhabahe qoraal iyo caddayn baan hayaa qeexayo dhabahe kheyraadka ciiddeenna iyo dahabka qeyriina halla qodo intaad leedihiin qoomama xigiye horaa looga qusto kufrigu qaadan kari waaye horaa looga qusto kufrigu qaadan kari waaye qidad iyo qorshaa loo hayaa qoomka gaalada eh rag jihaad ku qaangaaraya iyo qalab dagaal haysta ee shiishka qaab loo baree wada qamaasiina qarax iyo waxaa loo hayaa meen qabataaye ilaa uu qayaamo ka dhaco dhiig waa qubane ilaa uu qayaamuhu ka dhaco dhiig waa qumane masaaridii qabweynaa jirtay ee qorshaha weysay masaaridii qabweynaa jirtay ee qorshaha weyday qoondadee lahaydiya markii qaybta sare weysay hiina hiiraan in loo soo qawimay ayaan qabarka daynaah eritariya waa qoom yaroo qaahan maamulo ah iyaasoo ridada qaabilay oo ciidan qalabeeyey qabweynada abi oo watiir sheela sheegashada qaawan ee saylac lagu qaatay ee biix qarinaayay in la qaxiyo qaran meel fadhiya ciidda laga qaato ee qaxooti laga dhigo haddana lagu qaraab doonto qaaraama loo soo guro qamadi loo keeno cudurrada la kala qaado iyo fayras loo qariyo qorshahaasna waa diidnayo waa la qaadacaye qorshahaasna waa diidnayo waa la qaadacaye qoraal iyo caddayn baan haya qeexan qeexanoo dhabehe qalbilaawo ruuxii iyo qaafil baan garane rag jihaad ku qaangaaraya qalab dagaal haysta ee shiishka qaab loo bare wada qamaasiina qarax iyo waxaa loo hayaa mino qabataaye ilaa uu qiyaamuhu ka dhaco dhiig waa qubane afrikaanka keyrkiis ka haray qolada eyuuda ugandhays qatigii laga lubshiyey burundidaa qaawan admas qarashka laga goostayo qiilba loo waayey kenyaati qaylinahayoo qaad u dirirhaaya ee qaraxu saameeye gudaha loo quusa wuhuuroo khamiis loo garsho culamo qaabilaya khayraadka badaheena ee gaaska qumanaya ku qabsay kuqadii maydidiiyo qaarah liigooyo qaramada madoobiya gartaas seegka noo qaado qorshahaasna waa diidnayo waa la qaadacaye khayraadka ciiddeenna iyo dahabka kayriina halla qodo inta aad leedihiin qoomamaa xigiya horaa looga quustoo kufrigu qaadan kari waaye rag jihaad ku qaangaaray qalab dagaal haysta ee shiishka qaab loo bare wada qamasiina qarax iyo waxaa loo hayaa mino qabataaye ilaa uu qayaamo ka dhaco dhiiggu aqobanay hay-adaha kufurku soo qoree kaarka qayminaya kuwa qorayga dhiga ee yihaa qalinka hoo qaado qandaraaslayaashii dhammaan uubatada qaawan qurbajoogka guri qaawan iyo qaadal ordaysa qaramada madoobaa dhammaan soo qabaansaday qambis iyo hoggaan baa ku xihan qoofal iyo sugne khayraadka ciiddeenna iyo dahabka qayriina halla qodo inta aad leedihiin qoomaa xigiya horaa looga quustoo kufrigu qaadan kari waaye rag jihaad ku qaangaaray qalab dagaal haysta ee shiishka qaab loo bare wada qamaasiina qarax iyo waxaa loo hayaa mino qabataaye ilaa uu qayaamuhu ka dhaco dhiig waa qubane qaacinkii gargurtii hantida qaranka boobaayey jaajuus qarsoon buu ahaa qoor iyo xarabeele qarnigan bilaawgiisaba nigu qataareene markuu sii madqalabeeyey qalinka hoystay qanaasiyo usaas buu ahay macallin qaab darane khayrlaawii in axya qoorta laga gooyey sagaalkii qanyara oo watay qoomkiina raagay qandaraaska nimanka watow qayrban ka ahaaye qandaraaska nimanka watow qayrban ka ahaaye qoorqoor iyo guudlaawo iyo daniga qaamoobay baleedu midkii qaadatay ina qayaamaayey kayrlaawihii ina islaamu ergdada qaatay kanfarmaajo uu soo qaldiyo ina garii qaawan qabqablihii dagaal ogay qodax ka hooseyda toobada ilaa ay qiraan qooro waa go-iye toobada ilaa ay qiraan qooro waa go-iye xamlo qaawan sheegdaan qurxiyo kibir ku qeymaysan qandaraaska beentii kufriga nimanka soo qaatay xamlo qaawan sheegdaan qurxiyo kibir ku qeymaysan odayaal rigdada qoratay ee magaca qabiil sheegta ee sharafta qeymaha leh laga laquus joogo waxay ciidan ay qorahayeen magacyo qaab daran leh jaajuus waxay soo qaldeen macawislay qaawan jaajuus waxay soo qaldeen macawislay qaawan gaadiid waxqaadiya wixii qalab la soo siiyey diyaaradaad qumaadka u kaca samada qoodeeya qadartii ilaahay dhammaan qanimo soo maahan waa hagaaga codka markan aad maqli doontaanna waa ugaas ibraahim maxamed nuur naqiibka nuqabada wilaayada islaamiga ah ee shabeellada hoose ikhwaanii ilaah baa mahadoo dhan iska leh ilaahayga inaga dhigay dad islaam ah oo muslimiin oo muwaxidiin ah xaqiiqdii waxaan aad iyo aad aan ugu faraxsanahay shaqadii aan u nimidoo ilaahay si wanaagsan nooga dhammeeyey shirkii ballaarnaa ee qiimaha lahaa wilaayadayni iyo nuqubadayni oo wax allaala wixii qodobo ka soo baxeen haddeer uu noo akrinaya afhayeenka waxaa leenahay alxamdu lilaah ilaah baa ku mahadsan xaqiiqdii faanol farkama qodna waxaa lagu jiraa huwa jihaad jihaadkuna waxaa weeye awalaa bala yidhi aljihaad huwa almashaqa mashaqo weeye jihaadku jihaadku waa dhiigbax jihaadku waa dagaal jihaadku waa diyaar garow waa dee ilaa ay qiyaaman oo soconaysaa waxaan aada iyo aada ugu ciishooday labo arrin oo aad iyo aad aan ula yaabay baan waxyar ka taabanayaa mid waayo oo waa falastiin falastiin wixii dhacay baa ku dhacay ilaahay weynaan waa u jeedaa allah ka dulqaadan leenahay haza dhibaatada ku haysa yahuud annaga mujaahidiinta ee bariga afrikana cadowga isbahaysigana dulsaaran allah naga dulqaado waxaan la yaabana mar dhow wixii dhacay baan kusoo qaadanayaa kow buulmareer buulmareer wixii dhacay waa la wada maqlay adduunka iyo caalamka waa wada arkay muslimiin iyo gaalo waa wada arkeen laakiin taasiinka sugi maysa gaalo waaba tan ku dishay ilaah baa idinku dhaari in ugaan dhammaantay buulmareer oo dad toorey ku gowracdo haddana nin kale ay gowracdo haddana nin kale ay mergi ku disho oo dhammaan haddana jijibiso nin kale intay qabado say u garayso oo sakaraada ka tagto haddana laga daba qaado waa laba arrin oo naxdin leh ummadda ka dhimatay dadkaas oo ka dhintay oo gaalada halaysay waxaan leenahay ilaahay weynaa waahidkaa sabar imaan allah siiyo muslimiinto dhan allah ka siiyo gaaladana ilaahay laga aray ilaahana tus annagoo gaalada gagowracayno oo aan dushooda taaganahay oo muslimiinta uga aarayna allahana tuso annagoo addoonsanayna allahana tuso ikhwaani gaaladu waxay la go- dadkan la jijibinaysaa waa ciil iyo ama kaag ayay ku dhacay gaalka la yidhaahdo een ugandheeska ah kambana uu ka hadlaya baa wuxuu yidhi haddiiba waxaaba dhib loo geysanayo gabdhaha soomaaliya waa in loo geystaa maaha buri gabdhaha in loo geysto gaalkaas waaye gaalka maanta ee sameeyey dadka intuu go- gowraco oo jijibiyo haddana laga tuusado dhiig isii la yidhaah hal mar miyaa oo ay sameeyeen maya eh waxay laayeen dad fara badan oo muslimiin ah isla buulo golweyn waxay ku dileen saddex ruux oo muslimiin ah oo beeraley ah ayaa beerada ku laayeen waa isla gobolka shabeelle hoose waxay ku laayeen eyle balow toddoba qofood oo beeraley ay ku laayeen waxa danqanayo dhaqaaqaayo shacab isbuuraayo baa la rabay in waddanka dhan xirmo busta kacdo baabuur socon waayo ugunji waxay ka dhaha waad la socotaan afar qofood oo beeraley ah ay kas imaag ugu dileen mubaarak sagaal qofood oo darawaliin iyo karshbooy iyo dad muslimiin ah ayay ku hasmiyeen daarusalaam saddex qofood oo beeraley ay ku dileen waxaan joognaa intaas gobolka shabeeled hoose oo haddana aan ka turjumayn ka warrama gobollada kale oo ay saan u joogaan waa tahay dhegaystayaal ugu dambaynna waxaan idiin soo gudbin doonnaa kelimad muhiim ah oo kulankaasi uu ka jeediyey weliga wilaayada shabeellada hoose sheekh cabdisamed abu cabdiraxmaan الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أولا وآخرا waxaan u mahadnaqaynaa ilaahi subxaana wa tacaala nicamkiisa uu dusheena ku galladaystay islaamnimada iyo iimaanka uuna siiyey ayaan allagu mahadnaqaynaa amniga iyo istiqraarka uuna siiyey allagu mahadnaqaynaa marka xiga waxaa u mahadnaqaynaa jazaahum allahu khayran akhyaarta halkan iskugu imaatay culummada iyo zucamada dowladda loo haayey jazaahum allahu khayran ilaahay ha barakeeyey ee soo ajiibay kulankan iyo dowladaani safar dheer qaarkood soo galgalay miisaanka xasanaadka allah u saaro ilaahay subxana wa tacaala waxaan weydiisanaynaa kulankan kulan barakeysan alla inooga dhigo axibati fillaah kulanka iyo dowladda sidii hore loo sheegay waxaa weyaan laba shay oo isbarbar socday ahaayeen in la kulmo tashado arrimo muhiim ah sida bayaankiba laga dheehanayay haddaan waxyar faahfaahiyo waxyaalaha la iswedaarsaday oo tala guudna laga yeeshay odayaasha iyo wilaayada ay ka tashteen waxaa ka mid ah horumarinta dacwada beelaha sida loo horumarin lahaa dacwada beelaha oo mas-uul aan u nahay oo ilaahay subxaana wa tacaala waxaa weeyaan mas-uuliyaddaasi qoorteenna uu geliyey ummaddana aan u hayno sidii dacwadaasi iyo dadka waxaa weyaan jahliga daashaday looga bixin lahaa waxyaalaha laga niqaashay ama la iswadaarsaday waxaa ka mid ahaa xuquuqaadka dadka muslimiinta dhex maraayo oo qabaa-ilka ay isku yeeshaan sidii loo bixin lahaa loo fududeyn lahaa sidii muslimiinta waxaa weyaan dhexdooda wax yeela loo xaliyo waxyaalaha la iswedaarsaday ee mugta laga niqaashay waxaa ka mid ahaa ka hortagga munkaraadka iyo akhlaaq xumada ogaada duulaanada lagu socdo way noocyo badan yihiin midka xabadda ah midka dhaqaalaha lagu soo duulay ee ummadda waxa weeyaan ee dhaqaalaha in laga curyaamiyo la rabo qof kasta waxa weeyaan dembi u lahayn lagu shabadaynayo si dhaqaalihiis loola wareego waxaa barbar socdo akhlaaq xumo lagu soo qaaday oo la faafinaayo la nashirinaayo waxaas ayay odayaashii iyo wilaayada iska wareysteen sidii looga hortegi lahaa ummadahan waxyaalaha dumiyo waxaa ugu horeeyo akhlaaqda xaggeeda haddii laga galo ummadaha waa dumaan akhlaaqda iyo qiyamka fiican ee dadka muslimiinta ay leeyihiin waa laga rabaa inay ilaashadaan waxyaalaha laga niqaashay ka mid tahay waxyaalaha laga niqaashay waxaa ka mid ah maadaama dee lagu jiro dagaal cadow lagu soo horjeedo qabaa-ilka soomaaliyeed si ay uga qeyb qaadan lahaayeen dagaalkaasi dee dagaalka dadka muslimiinta way ku wada jiraan maanta waa arkayseen odayaasha hadda barnaamijka ay ka tacsiyeyneena ay ka tacsiyeyneen dad amug tahay bermegeyda ah oo iska beereley ah masaakiin ah in maalin kastaba horteen lagu bareynaayo mana nagu cusbo annaga ka shabeelle hoos ahaan dhacdooyinka noocaan oo kaleeto ah naguma cusbo in badan ay soo noqdeen oo goobjoog u hedeen maqaatiyaalna aan ka hedeen ramadaankii aan soo dhaafnay dad masaakiin oo cibaadaysanaya masaajidka ku jiri ayaa gantaal lala dhacay oo carruur iyo dumar ah iyo rag waa yeello ah oo masaajid iskaga cibaadaysanaya qaarkood iyagoo beero joogana lala beegsaday gantaal dadkaasi ma dagaal ay ku jireen dadka marka annaga waxaa la rabaa inay mogtahay dagaalka aan wada galno waxyaalaha la iswedeersanay ka mid tahay waxaa ka mid ah waxyaalaha odayaasha iyo wilaayada ay ka wada niqaasheen sida looga hortegi lahaa xirmaayeynta dhulka dhulkan ilaahay subana watacala uuna makaniyey inaan ku intifaacnaa la rabnaa qof kasta waxa weyaan inta yaruu ilahay subana watacala uu ka siiyey inuu ku cikaado dhulka laxirmayaansanaya in laga hor tago oo dadkan laga wacyigeliyo bey-adana la wada ilaaliyo waxaa ka mid ah waxyaalaha laga wada niqaashay si loo ilaalin lahaa bey-ada loogana hortegi lahaa xaalufinta dhirta oo ay ka mid tahay jaridda dhuxusha oo ay ka mid tahay bannaynta dhulka laska bannaysanaayo macnaha geedaha laska jaraayo waxyaalahaas oo dhan ah waa in laga wada niqaashay sidii lagu hortegi lahaa ummaddana looga wacyigelin lahaa oo loo dareensiin lahaa maogtahay tarka ee u leedahay dhirta deegaanka iyo bey-ada qof kastana dee maanta insha allah tacaala mas-uuliyidiisana wuu qaatay wixii bayaan ay ka soo baxayna kolley odayaashana way dhegeysanaayeen waxaa kale ka mid ah waxyaalaha la iswedaarsaday oo laga niqaashay sidii loo suulin lahaa mukhaadaraadka dabarga-a ku socdo insha allahu tacaala inta dhiman in la dhammaystiro oo deegaanaha laga cirib tiro odayaasha waxaweyaan wayna isla qaateen jazaahum allahu khayran qeybtooda ayna ka qaadan doonaan qodobadaas ayaa waxaweyaan laga niqaashay iyo qodobo kaloo waxaweyaan intaan ka badan waxaana ka soo baxay go-aano muhiim ah ummaddana anfacaya insha allahu tacaala waxaana laga rabaa inaan dhaqan gelin insha allah tacala ummaddana la gaarsiiyo ilahay subana wataala hana fahansiiyey ikhwaaniya marka waxaan isu daarmena ilahi subana wataala cabsidiisa cabsida ilaahi subana watacaala iyada ayaa wanaag lagu gaara waman yataqi llaha yajcal lahu makhraja wayarzuqhu min xaysu laa yaxtasib waman yatawakal cala allahi fahuwa xasbuhu waاtaquu llaha wayucalimikum allah ilahi subana wataala cabsidiisa in lagu dadaalo oo qof kasta oo muslim ah ilaahi subana wataala xaggiisa uu mar kasta ugu cararo aduu khata ka dhaco intaas ayaan ku daarmi laha waxaan kula daarmi lahaa muslimiinta dhammaan si guud gaar ahaan nuqabada maadaama xilal ay hayaan oo ilaahay dartiis ay u hayaan in ilaahay subana watacaala shaqooyinka ay qabanayan alla ay u gaar yeelaan si camalkaasi iyo shaqadaasi ay u daa'imto maa lilaahi daama watasal wamaa ligayri illaahi inqatac wainfasal wixii ilaahay subxana watacaala dartiisa loo qabto way daa'imaan wayna joogtooyaan wayna sii jiraan laakiin waxa ilaahay dartiisa aan loo qabanayna inta badan way bahba-aan waxaan kaloo odayaasha kula dadaarmi lahaa jazakum allahu khayran maadaama shaqo lahaayo cadaalad in la sameeyo oo dadka loo cadaalad sameeyo cadaaladda waa shay muhiim ah shaqaa haysa cadaaladda waa laga muraan waxaan adduunyada waa laga tegi doonaa aakhira naga dambayso qof kastana wuxuu shaqaysto ilahay la hortegi doonaa marka cadaaladda aan ku dadaalno waxaa kaloo insha allahu tacaala nagala rabaa ikhwaani dadka muslimiinta ah amilada ka nahay oo horjoogaha u nahay inaan walaaleyno oo laisku xiro qabaa'ilka laisku xiro dhowrsoonaanta iyo xalaal miirashada aan ku dadaalna insha allahu tacaala maadaama shaqooyin lahaayo in dhowrsoonaanta iyo xalaal miirashada lagu dadaalo ayaana laga rabaa waxaa kaloo insha allah tacala la rabaa ikhwaani si hore loogu ballamayba dacwada in la xoojiyo go-aanada ka soo baxay kulligii oo qoraalna waa haysataan waxaa la rabaa insha allahu tacaala in laydinka arko deegaanada aad ka imaateen iyo meelaha waxaweyaan aad degantihiin in laga arko iyadoo dugsiyada ay furnaayeen qabaa'ilkii loo dareerayo maraakiista inta badan hadday mogtahay dacwooyin iyo deegaanada way ka jiraan laakiin waxaa la rabaa inta aanay gaarin oo baadiyaha ay ka mid yihiin meelahaba fog in waxa weyan dugsiyada laga hergeliyo sidii qabaa'ilada qaar ay sameeyeen ay ku dhiiradeen waxaa la rabaa insha allah inta hartan inay ku daydaan oo baadiyaha fog iyo dadka mogtahay masaakiinta ah ee jahliga u daashaday in diinta ilahi subana watacaala la gaarsiiyo dadka tawxiid la-aanta dhimanaayo in mogtay la badbaadiyo quu anfusakum wa ahliikum naaran oo ilahi subana wataala leeyahay naftiina iyo eelkiina naarka ilaaliya في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أتى الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام سيري واشرقي عزا وفخرا اكسري قيد التراخي والخلوع اليوم كسرى وانشري الدين ضياء وانثري الأخلاق الأخلاق عطرا وانشر الدين ضياء وانثر الأخلاق عطرا فإذا أعطيت نصرا فاسجدي لله شكرا
waa hagaag dhegaystayaal guud ahaanna intaas ayaan caawa ku soo gebagabaynaynaa faafreebka wararka waad ku mahadsantihiin dhegaysigiisa barnaamijkan midkiisa xigaa noo balana inta ka horaysa nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أتى الإسلام بشرى إننا نلماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام سيري واشرقي عزا وفخرا واكسري قيد التراخي والخلوع اليوم كسرى وانشري الدين ضياء وانثري الأخلاق لك عطرا وانشر الدين ضياء وانشر الأخلاق عطرا فإذا أعطيت نصرا فاسجدي لله شكرا أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في